munaasabad bilaaran iyo walibaadlan ka koob waday degmada xudun ee gobolka sool soddon iyo lii arday oo dhamma ay tii macadka alfurqaan ah aanusan muddo shan sano ee dhekaday macadka weliba xafladda qalinjibiinta ku qeybgalay ulmaa-udiin macalimiin odayaal ganacsata mas-uuliyiin ee bulshada qeybasha shaldun ee degmada xudun ee gobolka sool anakumada ku qeybgeliyaalka munaasabadana suwadajireen bogaadi maamulka macalimiinta macadka iyo ardayda qalin jibida ee macadka alfurqaan ardaydan qalin jebinaysaa waxaan leenahay dadaalkiinnii wuu midhan dhalay allaah baa mahad iska leh qadaray maanta inaad dhammaysataan shan sano oo icdaadiya si kale haddaan u dhigno shan sano oo u dhigata dugsi dhexe sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinayaa macallimiinta sharafta leh ee nagala qayb qaataa horumarka macadka iyo hulumarka tuulooyin fara badan oo nagu hareeraysan oo ay gunnada iyo oraanyagaba ku wada fillayn haddana uga jara macallimiin jooga tuulooyinka oo wax ka dhiga ilaahay ha barakeeyo in carruurta shareecada la baro oo shareecada xoog la saaro oo waad og tihiinoo shareecadu siday ahaan jirtay barashadeeda wakhtiyo hore khaasatan dumarka gabadha waxba lama bari jirin iska baddaa in wax la baree gabadh tukata ama salaadu ay ka ansaxdaa waa yarayd waa nimco yana weyn oo inoo soo korodhay ilaahay waxaynu ka baryaynaa khayrkaa aynu haysanno iyo nimcadaa aynu haysanno iyo macallimiinta wanaagsan iyo ardayda wanaagsan iyo awlaadda wanaagsan iyo waxbarashada isku sidkan farxad bay noo tahay waxa weye wax alla loogu mahadiyo weeye waa nimco magaalada usoo korodhay marka anigu waxaan xoojin lahaa uun aan ku tartisin lahaa waalidiinta in laga ardayda ina lagula dadaalo waxa weeye maxadkaas say uga qayb qaadan lahaayeen waxaynu leenahay hadda unbay soo istaageen afaafkii hore ee aqoonta iyo cilmiga furayaashii ay ku furan lahaayeen albaabada u hadhay ayay sitaan waxaynu markaa ku baraarujinaynaa waalidka dhaqankii culimmadu wuxuu ahaa qofku marka uu aqoon baranayo aqoonta waxaa laga bilaabaa deegaankiisa aqoonta deegaankiisa taalla marka uu soo qaato oo uu soo dhammaystirto kadib buu usii gudbaa meel intaas aqoonteeda oo diinta aad ka haqabeeshaan oo ubad wanaagsan oo diin ku hubaysan oo akhlaaq iyo dhaqan ku hubaysan ay idiin soo baxaan waxaa la rabaa inaad jaaniska ka faa'iidaysataan marxaladdaa sare oo dugsiga sare ah oo ardada loogu darayna waxaa ka faa'iidaysan karaa ardaydii ilaa dufcaddii koowaad oo macadka ka qalinjabisay ilaata maanta ka qalinjabinaya koob iyo tobankii dufcadood oo macadka ka baxay waxaa jirtay arday badan oo markay qalinjabiyaan shanta sano aan awoodin inay gobolka u guuraan taasi waxay kalifaysaa ilmaha maadaamuu da-yartaa yahay inaan lagu aamini karin magaalooyinka waaweyn taasi waxay kalifaysaa inuu ilmihii guriga iska joogo laakiin farxad weyn khayr allaha siiye culimada inoo timi iyo culimadii hore ee maxadka maanta midho dhalkiisa ina tustayba innaga juhdiga inoo soo gelistay inay munaasabadan iyo xafladan ina kala qayb qaadato waxaan leeyahay jasaaka allaahu khayr waxaan kale oo halkan uga ducaynayaa macallimiintii ardaydan quruxda badan soo saartay iyagana waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo ardaydu dadaalka ay samaysay iyo waalidkii dhalay soo barbaariyey ee shantaas sano iyo inta ka badanba ka shaqaynaysay iyana waxaanu leenahay dadaalkiini wuu guulaystay insha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryanaa inuu inoo sii siyaadiyo guud ahaan aad iyo aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa indhahayagu waxay galabta arkayaan macahadka alfurqaan oo keekahaya dugsiga dhexe iyo weliba munaasabadda qalanjibinta laka sheegay in haddii la furi qaybta dugsiga sare ee isla macahadka alfurqaan ee degmada xudun ee gobolka soola